Afhayeenka madaxtooyada Koonfur Afrika ayaa sheegay in wareeggii ugu horreeyay wadahadallada nabadda ee colaadda Tigray ee dalka Itoobiya ay bilowdeen. Faahfaahin aad u yar ayaa ilaa iyo hadda laga hayaa wadahadalladan. Ma jiro wax galaangal ah oo ay warbaahintu ku leedahay goobta uu shirkani ka dhacayo oo ah goob aanan la garanayn oo ku taalla Koonfur Afrika. Wariyaha V O E-da Kate Bartlett ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa. Waxaa soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
afhayeenka madaxtooyada koonfur africa vincent magwenya ayaa u sheegay wariyayaasha shalay oo talaado ahayd in wadahadallada oo horey dib ugu dhacay ay hadda socdaan wadahadallada nabadda oo looga gol lahaa in nabad iyo xal waara looga helo colaadaha burburka badan dhaliya ee gobolka tigray ayuu yidhi waxay bilowdeen shan iyo labaatankii bishan oktoobar waxaana ay soo gabagaboobi doonaan soddonka bisha oktoobar wadahadalladan ayaa bilaabanaya iyadoo dhowaan dowladda ethoobiya iyo hogaanka kooxda t p l f ay xaqiijiyeen in koonfur afrika ay tageen ergooyinka socday isniintii wadahadalladan waxaa hogaaminaya madaxweynihii hore ee nigeria iyo ergeyga midooda afrika u qaabilsan geeska afrika oluzunga obasanjo iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee koonfur afrika mumvazile malambo iyo madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta guddiga midooda afrika ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in wakiilo ka socda qaramada midoobey iyo maraykanka ay goobjoog ka noqonayaan kulankan madaxa midooda afrika muuse faqi maxamed ayaa sheegay in ay dhiiranaan gelisay sida labada dhinacba ay uga go-an tahay wadahadallada nabadda si xal waare looga helo colaada weyn ee hortaagan danaha dalka ethoobiya qoraalkan ayaa sidoo kale lagu xusay in madaxa midooda afrika uu mar kale ku celinayo sida ay uga go-an tahay in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan dhinacyada isku haya ethoobiya hanaankan ay leeyihiin oo midooda afrika uu garwadeenka ka yahay si qoryaha loo aamusiyo loona gaaro midnimo nabad iyo ethoobiya oo soo kabanaysa dagaalada tigray ayaa soo xoogeystay toddobaadkii hore iyadoo dowladda ethoobiya isku dayeyso inay la wareegto garoomada diyaaradaha iyo goobaha kale ee adeegyada bulshada dowladda ayaa sheegtay isniintii in ciidamadeeda ay la wareegayaan dhowr goobood oo kala duwan oo ka mid a magaalooyinka gobolka maalmihii u dambeeyey tobanaan kun oo qof ayaa lagu dilay dagaalada ka socda etoobiya gaar ahaana gobolka tigray malaayiin kalena waa ay ku barakaceen tan iyo markii ay bilaabmeen colaada gobolkaasi bishii nofembar ee labadii kun iyo labaatanka t p l f ayaa majaraha u haysa siyaasadda ethoobiya in ka badan labaatan sano ka hor intii aanan siyaasadda banaanka laga dhigin markii uu xukunka la wareegay ra-iisul wasaare abi axmed sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka abi ayaa markii hore loo arkayay nin nabadeed kadib markii uu xaliyey colaadii muddada dheer kala dhexaysay wadanka dariska laa eritrea balse muuqaalkaasi waxaa burburiyey dagaalka gobolka tigray waxaana kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen labada dhinacba inay geysteen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha maraykanka iyo qaramada midoobey ayaa labadaba muujinaya rajo in ay ka qabaan in wadahadallada nabadeed ee koonfur afrika ka bilowday ay guuleysan doonaan
warbixintii ee kate bartlett ay kasoo dirtay magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxaa soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan